waxaa kaleeto aan rabaa meeshaan idinka gaarsiiyo salaan ballaaran oo sida hore aan idinku sheegay markii horeba inaad iga guddoontaan salaantaas oo idin soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna af waxa ku yidhaahdeen annaka waxaan diyaaraynay aan diyaar u nahay waxaanna taageeraynay wax alla wixii ay dadka ay rabaan maanta kulankanaga wuxuu ku saabsanaayay in aan warbixin siiyo dadkii maanta matalayay magacooda meel ku joogay wax alla wixii ka soo baxay madashii shirka ee looga hadlayay doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo maamul u samaynta yuulaan iyo shabeellaha dhexe oo iyadana ka soo baxday madashii wadatashiga qaranka ee la yidhi qabral doorasho ayaa la rabaa in la sameeyo maamul u samayntii hiiraan iyo shabeellaha dhexe
waxaa isla halkaas ka hadla guddoomiyaha degmada jawra cabdulqaadir cabdulla buurfuule waxaanu ku ammaanay wasiirku sida uu u faahfaahiyey qodobada ka soo baxay mada shirweynaha qaran waxaan kolley haddan insha allahu raxmaan halkaan isugu nimid munaasabadan qaaliga ah wasiirkanaga uu noogu warbixinayay nidaamkii awoodqaybsigii iyo doorashadii iyo iyo qaabka maxaa la dhihi jiray u ahaanaya geedi socodkiisa iyo waqtiyada iyo mandatka oo ay maxaa la dhihi jiray iyo qaabkii loo qaban lahaa nidaamka maxaa la jiray doorashada iyo wixii la mid ah kolley waxaan u malaynayaa inaad ka dharagteen samca qabul aqbalida maqalkeeda aadna fahamteen waxayaana halkaas ka hadla qaybihii kala duwanaa ee bulshada kasoo qayb gala kulanka wasiirka uu la qaatay bulshada waxayna si buuxda u taageereen qodobadii wasiirku uu u qeexay waxaan leenahay wasiirka barnaamij barnaamijyada uuna soo jeediyey waa barnaamijya dhab a waaya waa sida yacni mataqaana dowladda waa sida dowladda qaab dhismeedka ay ugu tala gashay inay u dhisto ismaamul goboleedka iyo midda qarankaba waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta sida sidaan oo kale inay dadkooda ay ka warqabaan abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar